guddoomiyaha degmada beled xaawo ee gobolka gedo cabdicasiis xareed cabdulaahi ayaa daahfuray kulanka wadahadalka bulshada iyo dowladda hoose ee xuquuqaha loo siman yahay kulankan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada beled xaawo xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada odayaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada beled xaawo cabdicasiis xareed cabdulaahi guddoomiyaha degmada beled xaawo ayaa xubnaha goobjoog ahaa kulanka kula dardaarmay ka shaqeynta nabadda dadkii beled xaawo labayntiisii ama maqaawiirtiisii rag iyo dumar waa la fadhiyaa waxaa marka loo baahan yahay annaga qofka caawa baydhabo ku nool ama qofka muqdisho ku nool ama qofka gaalkacyo ku nool xudunta soomaaliya ayuu ku yaallaa laakiin annaga dowlado kale ayaa daris nala ah waxaa loo baahan yahay marka daris wanaag dowladaha dariska nala ah dadka oogu dheereeyo ooguna coddeen ooguna waxqabadka badanna waa odayaasha dhaqanka iyo culimmada dowlad qofna ma dhisi kara labana ma dhisi karto laakiin bulshaa dhisan karta haddana saasoy tahay dowladnimada wixii la dhisay duminteeda way fududahay laakiin dhisitaankeedu waa xijar dowladdeenni dhexow awoodda aragtaleed markii ay duntay ilaa ay hadda waa ka soo kaban lahan bal taas iskaba dhaaf dowladnimada waa guriga la dhisaayo oo ugu horeeya caawa ninka marka reer uu yeelanayo aad bay u fududtahay dowladnimadeenna markaan ilaashanno annaga oo wada jirno hoyooyin duqey culimo cid kasto aan wada ilaashanno kulamada noocan ah ayaa kaalin ka qaadanayo sidii bulshada magaalada beled xaawo u heli lahaayeen xaquuq loo siman yahay